الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socdoon dhexda kaga jirnay xadiiskii dheeraa ee uu lahaa abu muusa alashcari iyo duruqdiisii kala duwanaad tiba aydun maynaan dhammayneed adigu duruqun baa inta badan inoo harhsan ee wax kale inoogama harhsano xadiidkan marka wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala waxadaanii caliy bnu xujrin isacdiy waisxaaq bnu ibrahima wabnu numayri can ismaaciil bni culayata عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي حا وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى mati inoo soo socdaa ma jirto waa xadiidkii makaankaba saama dee duruqdiisii hore aan inteedii badnayd soo aragnay qolooyinka sanadkuna kolley waa dadkii ay nagu soo noqnoqon jireen ama kitaabka dad ayn hore usoo aragnay xataa haddaanay barhkood badnaynba abubakr ibn isxaaq in sheekha muslima ee sanadka inoogu suganna kolley maxamed ibn isxaaq ibnu jacfar baa la idhaa oo dee horeynu usoo aragnay waa nin kitaabka iyadana hore aan ugu soo marno oo hiqa oo sheekhadii muslim kaba mid ah wahaybkuna waa wahaib bnu khaalid weeye marka waxaanan aragnaa duruqda xadiisku ayuub bay isugu wada imaneysaa oo ismaaciil ibnu culaya marka hore ayuub kaba wariyey dariiqa labaadna sufyaan ibnu cuyeyna ayaa ayuub kaba warinaya dariiqa saddexaadna wahayb baa ayuub kaba warinaya ayuubna labadiisii sheekhaynu xalayba soo aragnay ayuu xadiidka kaba warinaya marka wuxuu yihi markaa zahdam ibnu zahdam ljarmi kunaa waxaanu ayn cinda abi muusa abi muusa agtiisa واqtasuu جamيiعا الxadيiثa بmaعنىa xadيiثi xamaad بni زaydi واqtasuu way raad raaceen ay daba galeen oo dee waxay adigu de waa xaggii siyaaqa iyo matniga sheegitaankiisii jamiiعan dhammaantood kolley jamiicanna wuxuu wadaa markii hore dariiqan uu xaalaynayo xamaad ibnu زayd baa ayuub kaba warinayay imikana saddex baan aragnaa ayuub ka warinayo waa ismaaciil ibnu culaya iyo sufyaan ibnu cuyeyne iyo wahayb saddexdoodu markaa dhammaan saddex jamcuna waa taasoo waqtasu macnaha waxay dee raad raaceen dabagaleen ay raad goreen oo ujeedadu lafdigii iyo ti ay laba yimaadeen kuwii hore iyo siyaaqi alxadiida bimacnaa xadiidi xamaad ibni zaydin xadiidkii xamaad ibnu zayd oo ayuub kaba warinayn kaba soo baxnay macnihii halkaasu u ixaaleeye وxadثna شhيبان بن فروخ qال xadثna الصعيq يعن بن xزن qال xadثna mdrن الوراq qال xadثna زهdم الجrمي qاaل bal matiga int aan gaadi doonaa matiguna in yaroo ziyaadon buu kasoo naqlinayaaye intii kale dee muu soo dhigan msلm oo ma soo dhigane sanadkii imaka waa darيq waanu ixaalayn doonaayo raggii hore xadiiskoodii buu leeyahay naxwigii buu yahay ee xagga sanadka kollay nin asaciq oo uu yihi yacni ibnu xasin baa inoogu sugan caynta way kasriyaano mala waa sida badan siduu imaam nawowi leeyahay raximah llahu tacaala sharaxa waxaa kaloo iyadana dee halkan lagu dabdiya caynta in la reebo asacqu uu noqdo magacu wuxuu leeyahay kasrada ayaa badan marka ninkaa socq waa socq ibn xasin ama socq ibn xasin ibn qays baa la yidhaha albakriy albasri abu cabdillaahi xafn xajar baa wuxuu ka cabiraa marka leega taqriib saduuqun yahimu waa cibaaradiisii waa nin rug badanaa laakiin qalad ka dhaco oo axaadiis oo dabdigiisaan fiicnayn buu leeyahy ama dee heerkii la doonaya aan ahayn wuxuu raaciyaa nin zaahide inuu ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana kaba mida bal xaafid cibaaradiisu taa weeye laakiin jamaaco mid iyo labiyo saddexaan ahayn oo aimada kamida kollayna weyne kalaan buu leeyahy aan wax ka soo naqlin doone ninkan way tawsiiqiyaan oo iyagu siqanima idlaaqaan walow dee daraquni suuna wayba soo naqlin doono o ihi laysa bilqawi calaa kulli xaalin kitaabkeenan xadiidkan unbuu ku leeyahay duruqdii hore xadiidkana waan soo aragnay waa mutaabaca taasi waa sacb ninka sheekiisa uu xadiidka ka warinaya maanta halkii ayumeye dee abuqilaabo iyo qaasim atamimi iyo halkoodii kuba sugan iyo zahdam xadiidkii ka wariya labadaa nin ee taabiciinta la siman waa ninkan madar ibnu dahmaan la yidhaha alwaraaqa horeynu usoo maray kitaabka meelaha kale ayuu kaga sugnaa intaba muslim meelaha uu kaga wariyo mutaabac ahaan buu wax kaga wariyaaye axaadiis usuula kama wariyo isaga kolley sacdibaaba ka martaba ama xagga marka la eego tacdiil ahaan iyo jaanibkaa ka xoog badan oo isagana jamaaco ama in badan oo aimada ka midi ninkan way daciifiyaan welibana markuu cadaa uu kaba warinayo aada ha loo sii daciifiyo ibnu cadi ba wuxuu yidhaha wahuwa maca dacfihi yujmacu xadiiu wayuktab waa cibaaradii ibnu cadi kitaabkiisa kaamil ninkani daciifba ha ahaadee laakiin axaadiistiisa waa la qoranaya ujeedadu ictibaar iyo shaahid iyo taa mutaabacanimo uu suubanayaaba qolon yidhi saalixulxadiidi sunawiba xagga hoose kusoo naqlinayana way jirtaa ibnu xibbaanna siqaadkiisu ku sheegay laakiin riwaayada muslim meelo dhowra ma badnay intuu kaga wariyo kuwa aynu soo aragnay waa mutaabaca ee maaha axaadiis usuula kama wariyo bal taaba weeye matigaan yar dhammaynaya markaasaan hadal nawowi raximah اllahu tacaala oo kolley faa-ida ay nooguba sugan tahay iyo wixii aan raacin karana insha allahu tacaala aan sheegi doonaa oo arrintan un ku tacalluqsan raggan ee kitaabkan saxiixa loo khaas yeelay dadka isagoo axaadiista saxiixa warinayaana dee ruwaadda dabaqadooda sare ay yihiin maxaa keenay dadka caynkan ah in wax lagaba wariyo waa taas oo imaam nawi iyo iyadoo xadiidka naftiisa daaraquni uu kalaam ka keenay riwaayadooda maha xadiidka waa riwaayada qoladan sharaxay nooguba sugantahay bal waxbaan laakiin kolley arrinna uu tilmaamaan waxoogaa ku dari doonaa biidn illahi tacaala markaas zahdan baa wuxuu ihi qaala dakaltu calaa abi muusa abi muusaan usoo galay alashcari walxaal huwa yaakulu laxma dajaajin digaag hilibkii isagoo cunaya wasaaqa alxadiida dee kol haddii aan markii hore waynu soo aragnay oo qaasim iyo abuqilaaba xadiidka zahdam kaba warinayay markaa imaka isagaana halkoodii kuba sugan faacilka saaqa waxaan ka dhigaynaa madar baan ka dhigaynaa oo wasaaqa wuxuu kaxeeyey madaru lwaraaqa alxadiida xadiidkii binaxwi xadiisihim xadiiskoodii aynu kaba soo baxnay wax laba midoo dee ujeedadu dee aimo kalea kutubtooda riwaayada waraaq ku soo saaray ama madar ku soo saaray riwaayadiise laakiin sheekhu waa kan ixaaleynaya waanu ka tegey intan yare uu riwaayaadkaa hore la dheeryahay mooye haddaba xadiidka aan kaba soo baxnay naxwigii xaggii macnaha waa iskaga mida de hadday alfaaday ku kala yar duwaanayaan ayuu kaxeeyey marka markan faacilka saaqa madar kaba dhigo binaxwi xadiisihimna madar wuxuu la siman yahay abuqilaabo iyo qaasim ayuu la siman yahay laba ayona weeye markaasoo waayo cid kale oo zahdam ka warinayso labada ahayd maynaan soo arag marka daahirku wuxuu ahaa cibaarada malaa daahirkeedu uu ahaa in la yidhaha binaxwi xadiisihima ine waa laba weeye oo laba u laabmayaayo damiirkii la tasniyeeyo horena waynu usoo aragnay umuuro tan laba mid ah waxaana jirta kolkol inay dee barhkoodna kuba tegeen in aqaluljamci isnaan oo dee jamaca waxa ugu yar inuu laba ayiin barhkood baa baxsi dhan ama mualaf dhan saa kuba ururiyey markaasoo haddii aan taa nidhaahno oo nidhaahno jamaca waxa ugu yari laba weeye dee waxay noqonaysaa labadoodii oo jamac lagu idlaaqo damiirkii loo celiyey bal taasba weyn waxaa kaloo ixtimaale inaan saaqa faacilkeeda nin kale ka dhignoon idhaahno inay imika shaybaan baa sheekha muslime wasaaqa uu kaxeeyey shaybaan alxadiida xadiidkii binaxwi xadiisihim waa sanadkii ka horeeyey saddex sheekoo muslim leeya inoogu sugnaa oo cali ibnu xujrin isacdi iyo isxaaq ibnu ibraahim iyo ibnu numayr marka aan halkaaba kaba dhigno markaa jamacuna caadigiisi yahay oo shaybaan oo imika halkan sheekha muslimi xadiidkii waa kaxeeyey binaxwi xadiiihim raggaa hore iyaguna muslim u sheekhahay saddexda ahaa xadiidkoodii oo isagaba ixaalaysnaa naxwigii wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey marka tanna haddaan shaybaan ka dhigna faacilka isagii baan ku wadaynaa ee waa riwaayadiisii marfuuca xadiidka bal matalan taas in marfuuca ahayd dee sanadkiisa ma inuu xaggiisa ka ziyaadiye waa ruwaadii kaleu la dheeriyey haddaan madar ka dhignana isagumaan faacilkii kaba dhigayna wazaada fiihi xadiidka wuxuu ku siyaadiyey qaala wuxuu ihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markay yidhaaheen dee sidaasaad ku dhaaratay oo waa kanu adiga haddana nasiye wax inii wallaahi maa nasiituha wallaahi baan ku dhaartay maa nasiituha dhaartaydii maan iloobin ee dee dhaartaydii kafaaradeedii baan bixinaya waana imika saasoo waa de inaan dhaartaydii ilaaliyo oon idinkii wax dambe aan ama aan tan aan idinka manciyo waxa ka roon oo ka khayr badan dee isagoo dhaartii intuu buriyo kafaaradeedii bixiya iyagiina siya saa uu yeelayoo maan iloobina arrintan waan xusuusnahay aw qaadanina ina dee siay kaba cabireen lafti aynu soo aragnay aqfalnaa rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm yamiinownay inuu rasuulka ilaahay iloobay dhaartiisii oo dee tastaa uu kuma bixiyay hadduu dhaarta xusuusayay dee arrin kale uu yeelan lahaa may arrinku ma ahae ma iloobina rasuulka ilaahay waa wuxuu ogaa xusuusna siiyeyna waana kan dee xukumkan guud sheegay ee ah xagga dhaarta kuba tacalluqsan iyo ta ay tahay in laba ilaaliyo ta ay tahay in laga in layska jebiyo oo dhaartii la buriyo si kafaaradeedii loo bixiyo ama ficil ha noqoto ama tarkeed bal taasi waa xadiidka kolley laba dariiq baa inoo dambeeyo xadiidkii abu muusa markaas axaadiid kale aynoo bilaabmi doonto macnihii qeybtii dhaarta leh ayaa inoo bilaabmi doonto iyadoo kolley waxoogaanaan xalay ka soo hadhadalay laakiin halkan imaam nawowi baa wuxuu soo naqlinayaa daraquni uu ka soo naqlinayaa inuu yihi ninkan sacb iyo badar labadooduba rag xoogle ma aha arrin kalena uu raaciyo badar zahdan kamuu maqlin qaasim unbuu isaguna kaba maqlay waa ta halkan riwaayadan muslimna dee waa inuu isagu kaba maqlay oo waa kan leh in xadaanaa zahdan buu leeyahay hadda ma eg waxaana meeshii taalla kamuu maqlin zahdan baa inaga matiga inoo taalla zahdan baa ii waramay laakiin daaraqudi baa wuxuu sheeganayaa inaanu qaasim kamuu me qaasim uu ka maqlay zahdan aanu kaba maqlin de hadday can imika halkan tahay waaba la odhan lahaaye laakiin xadaanaa baa inoo taalan sheekhu wuxuu raaciyay daaraquni markaa xadiidkan muslim wuxuu lahaa dee ma habbooneyn inuu soo saaro macnaa riwaayada inuu soo saaro sheekuna wuxuu leeyahay kaba cabiraya sidira gacaynkaasi waa fasid waa suu kaba cabiray waayo muslim asal ahaan kuma warin mutaasilin ama usuul ahaan kuma warine wuxuu sheegay un mutaabaca ayuu duruqda markii hore saxiixada iyadee saabiqada iyadunbuu mutaabac ahaan uba sheegay waxaan hore usoo marnay waxyaalaha markay mutaabacada arrintu tahay ruux daciif oo sidiisa aan gaar ahaan looga wariyeen ayaa u suubanaya waxyaalaha caynkaasa in lagaba wariyo muslimna muqadimadiibuu kusoo sheegay inuu axaadiista matala ama ruwaad dee markaa aan heerkaa sare ahayn oo asaaniidooda ama dee iyaga maqal kuba sugan yahay axaadiistooda uu soo saari doono mutaabac ahaan uba soo saari doono bal taasba weeye adigu bal waa intaase bal hadal yar oo fiican buu leeyahay sheekhan aan kolkol wax ka soo naqlino khaasatan markay istidraag yimaado ee arashiid alcadaar la yidhaaho kitaabkiisa qurar fawaa'id almajmuuca halkan markuu qabanayay istidraagana uu sheegay buu sheegaa oo ah dee daaraquni istidraaggiisii markaasaa intiqaadkaa markuu sheegay dabadeed baa wuxuu yidhaahaa xadiidkan muslim uu soo saaray oo duruq saxiixa oo mutasiloo sanadkeedu xidhiidhsan yahay buu ku wariyay waa duruqdii hore inuu soo mariyay zahdam uu kaba warinayay dariiqan madar ee uu daaraaquni bushiyey iyo waxa weeyaan bal matalan wuxuu leeyahay inamaa awradahaa muslimu fi shawaahid ilaa fi lusul waa hadalka nawowin muslim laakiin maanta wuxuu usoo arooriyey kan shawaahiduu kusoo arooriye usuul ahaan umuu soo aroorin marka hadal fiican buu yidhaahaa oo yar baabid inoo noqonaya hadalkaasi waxa weeye ida kana alxadiidu mutasila min wajhin saxiix eg xadiidku hadduu yahay mid sanadkiisu xidhiidhay wej saxiixa uu kuba xidhiidhay dariiq saxiixa ayaa lagu wariyey markaasaa lagu wariyey dariiq kale oo kaa ka hooseeya xaggii sixada kaba hooseeya ama xidhiidhkiisa s arrinkan daaraquma sheegtay itisaalkiisaba nadar kuma sugan yahay falaa yuasiru dalika fi hubuuti waitisaalihi min alwaj alaakhar arrinkaasi taasiir kuma yeelanayso laguma cilaynayo taasiirna kuma yeelanayso xadiidka itisaalkiisii dariiqa kale uu kuba xidhiidhay iyo sixadiisii uu dariiqa kale uu kuba sugnaaday bal taasba weeyaan oo macnuu waxa weeyaan un haddii xadiid duruq saxiixa uu kuba yimaado dariiq daciifa ama dariiq wax ka badan oo daciifana uu ku yimaado ee cubdadu waxa weeye dariiqan saxiixa ayaa la ictimaadsanayaa dariiqan daciifkii lagu wariyeyna laguma cilaynayo kii kale oo raad kuma yeelanaysa xadiidkaasa xadiidku waa saxiix waana xidhiidhsan yahay marka dariiqa ama itisaalkiisa nadar ku sugayay ama sixadiisii kaleba raawigiisii uu daciif yahay maaha inay raad kuma yeelanayso tahay maanta waxay raad yeelan lahayd haddii duruqdaan haynaa duruq noocan un ay tahay ee dariiq kale aynaan xadiidkii u hayn ama dad amida iyaga uuni ay warinayaan qolooyinkan oo iyaga dad sidaasun ay warinayaan ayay dee noqon lahayd xadiidkii ayuu taasiir ku yeelan lahay baltan waa hadalkan markaasaa wuxuu soo naqliyaa hadalkan uu imika dhigtay ah zahda madar sahdam kamuu maqlin ayaa wuxuu dhaha xadahani buu iyuu yidhi nin been lagu toomana maaha ninkan xifdigiisa iyo taasun baa la yidhaahaa xifdigiisaan fiicnayn akhdaa iyo awhaamba kaba dhacdee maaha waa nin aqoon lahaa oo dee bal matalan sidiisa kalena saalix u ahaa oo nin been lagu tuhmaye maha marka kol haduu xadathanii yidhi arrinkii dee inay aan nin been lagu yaqaano ama lagu tuhmayana aanu ahayn xadathanidiisi waa la ictibaarinaya halkan markaa lama odrhanayo inqidaac baa jira arrintana wuxuu kuba xambaarnaanaya un buu leeyahay saa riwaayadaa kale uu soo naqliyey qaasim intuu kaba wariyey qaasimna uu zahdam kaba warinayay bal taasna haddii la eego waa arrimo kale aynu marar kalema soo aragnayo dee waxay ku xambaarnahaysaa inuu markii hore qaasim kaba maqlay oo zahdam ugaba wariyey dibna zahdam uulaba kulmay oo waa kan xadathana yidhi oo zahdamna dib ugaba naqliyey oo bal markaa xagga itisaalka iyada tani kol hadduu xadahanaa leeyahay nin been lagu tumayana aanu ahayn iyada tan lama odhanayo inqidaac baa jiro oo dee qaasim buu kaba wariyey waayo waxay ku xambaarantahay labadii dariiqba inay dee wuxuu ku wariyey ay tahay bal waa hadalka qurar ulfawaa'id almajmuuca oo kitaaban horena wuxuuga soo naqnaqliyaa kuba sugnaa wey وxadثna isxاq بن ibrahim qal aخbarana jrيr can sulayman التaymiyi can drayb bn نqayri الqaysiyi can zahdani can abi muusa alashcariyi maanta dureyb ibn nuqayr baa halkii madariya kuba sugan iyo dee ninkii hore aynu s labadii abuqilaaba iyo qaasim waana nin hiqa ninkani kitaabkaynu hore ugu soo aragnay magacana nuqayr sidaasaa mashhuura barhkood baa nufayr halkan iyo nufayl ba yidhi sa sharaxaba inoogu sugana laakiin sida mashhuurkaa ee kutubta mashhuurka ku asmaada iyo taraajimtu waa nuqayr waana magacyo keli a weeye dureyb malaa cid kaleo dee dureyb la yidhaha halkan inoogu sugan ama kutubta inooguma sugani ma jirta usul shanci qaala wuxuu uhi abu muusa alashcari ataynaa rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baanu u nimi nastaxmiluhu xaal aan weydiisanaynay inuu naqaaduuna siiyo gaadiid aanu fuullo aanu dee fuullo si aanu dagaalka ama gaswada dadka u raacno faqaala wuxuu uhi maa cindii agtayda ma ahanin ma axmilukum waxaan idinku qaado oo mabaha iyo wax gaadiida oo imika aan hayaa ma jirto muu hayn markaa wallaahi ma axmilukum dee waa run oo mabaha iyo markaa ilaah baan ku dhaartee idinma qaadayo idinma siinayo iyo waxa dee mabaha iyo weeyaan waxaa fuushaan uma bacata ilayna intaa dabadeed ba wuxuu noo soo diray rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bihalaaثati dawdin saddex geela oo buqci duraa kursahoodu ay cadcad yihiin buqcin waa jamcu abqac abqacna imika halkan waxaa looga jeedaa waa biidii dura saynu guri duraba hore usoo maray oo kursahoodu ama kursiyadoodu ay cadcad yihiin ayuuna siiyey asalka horena dee alabqac oo kale waa ka cadaan iyo madow waxa leh ayaaba la yidhi sida alguraab alabqac oo kale oo male aynu hore kitaabka xajiya ugu soo aragnayoo dee madow iyo cadaan buu wada lahaa markaa asalkiisa ah wixii mid cadaan iyo madow lahaba dee imika lafdigan loo isticmaalaa buqcina waa jamac alabqacna waa dee wasfigii dee bal matalan mufradka ahaa laakiin halkan sida dee riwaayadii hore gurinba kursahoodu way cadcadaayeen oo biid baa macnahoodu yahay waana sidan sharaxaba dee hal meel inoogu sugan faqulnaa waxaan idhi bal xadiid kolley waa inihii ugu dambeeyey halkan saddex dawdo ayaan haynaa dawdkuna saddex ilaa sagaal ama laba ilaa sagaalba ilaa toddoba adigu intaba dawd waaba yidhaahaan dee laftigiisa aniisiyo markuu imika halkan tadkiirba u suubanayana salaasati dawdin imika waa iyadoo lafdigii la tadkiiriyey salaati dawdinna waa ama waxa weeyaan waa iyadoo lafdiga la ta'niisiyo dee lafdiga labadaba usuubada ama ixtimaalayo ishkaalna halkaa ma jiro saddex xalayna shan waan soo aragnay kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala riwaayada shanta iyo tan saddexda tan lixdaynu soo aragnay muu ka hadline wuxuu leeyahay ama dee waa siday kayrkiinoo kaba soo naqag yidhaahaan wax munaafaad oo labada riwaayo isma anfiyayaano id laysa fi dikri halaati nafyun lilhamsi waziyaadatu maqbuula waxay ka dhigayaan cadad marka la sheego cadadku inaanu mafhuumkiisu xujo ahayn waa say in badan yidhaahaan markaa saddex markii la yidhi taasi kama dhigna arrinku inaanu saddex marna kababa badnayn ee waa cadadkii markaa la sheegay uuna intii ka ziyaadsanayd ma anfiyayo ziyaada hadday riwaaye inoogaba sugnayd hadday halkan riwaayo kale shan ay noqotayna aziyaada maqbuula waayo intani cadadkani kolleyna markay sidaas oo kale acdaad iskhilaafaysaa horena waynuu soo aragnay meelaan kuba soo aragnay ay timaado waa dariiq bal xagga jamcinta ay jamcinayaan duruqday u maraan mid kaba mida weeye marka waxaa iyada ishkaal kaba imanaya halkii ay hayd khud haadayn اlqariinayni wahadayn اlqariinayni wahadayn اlqariinayn nawowi raximah llahu tacaala taama taaban xaafid ibn xajar baa wuxuu qabtaa isagoo isna dee shantii ka dhigayba waxaa dhici kartana buu leeyahay saddexdii dee mar inay had haddana ziyaado eeg markii hore qeyb buu siiyey haddana waa ugu dareeya laakiin lafdigan ah khud haadayn alqariinayn waa lixdii waxaa laga yaabaa dee sifadan ay leeyihiin uu sheegay ahaa guri dura inay barhkood asaale ahaan lahaayeen sida shanta oo kale ka lixaadna aanu sifadaa la lahayn ama uu tabac ahaa kuwa aan laba sinayn oon la awood ahayn oon leekayn oo saa daraaddeed baa markaa intii dee bal matalan aada u muhimka ahayd baa xadiidka laguma sheegay shantii kaasna waa jiray mid lixaadna waa jiray laakiin ama isagoon sifadan buqci dura ama guri dura aan lahayn ama tabac ahaayo bal matalan mid ahaan dee kuwan uu la xidhiidhsan yahe tabacun uu ahaayo aan sidiis oo kale aan ahayn taas baa dee ta aamuskan lagaba aamusay keentee bal muhim riwaayata inoogu badan markaan ihaa ziyaadatu hiqa maqbuula dee lix bay ahayd ama mar ha la wada siiyo ama dee laba goor ha kala siiyo ee waana taa iyadoo inay qaniimo ahayd iyo nin sacad la yidhaah inuu ka iibsaday rasuulku labadaba waynu soo aragnay taa xalaytaan labadooda isu geynay oo waxay culimadu halkan ku jamciyeen aan sheegnay wuxuu ihi markaa rasuulkii ilaahay faqulnaa waxaan nidhi ayaa abu muusa leh waxaan nidhi ina ataynaa rasuul allahi sala allahu alayh wasalam nastaxmil iyagii baa dhexdiisa odhanaya rasuulka ilaahay baanu u nimi annagoo weydiisanayna inuuna qaado oo uuna siiyo gaadiid aan fuullo faxalafa wuxuu ku dhaartay an laa yaxmilanaa inaanuna qaadin faataynaahu haddana markaa dee waa tan haddana waa kan ina siiyey wixii laynooma barakaynayaba kol haddii rasuulka ilaahi isagoo dhaartay wixii uu ka dhaartay haddana uu yeelay oo inagu aynu ilowsinay dhaartiisii oo wuxuu yihi idma siinayo ina siiyey waxaan ilaahay bay nooma barakaynaya lafdigan xalay soo aragnay rasuulka ilaahay bay kusoo noqdeen faataynaahu faakbarnahu arrinkii baan u sheegnay dhaartiisii baan xusuusinay faqaala rasuulka ilaahay wuxu uhi riwaayaddii madarna waa taan kusoo aragnay maan iloobin inuu yidhi inii anigu laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar kolleyna yaa inta halkan manaa qaradka iyo halkan ama macnahay kuba fasiraan waa shaygii maa min sha'ni an yuxlafa caleyh waa wixii ay ahayd in laguba dhaarto waa wixii ama uu samaynayey ama uu kaba tegayey dee dhaartu ay kuba timi weeye waa maxluufkii oo marka ara ru'yaduna waynu dee waanay noo soo socotaa xalayna waan soo aragnay waa tii ama cilmiyad ahayd ama ictiqaadiyad ahayd weeyaba tii basariyad ahayd maaha labada kelimo ka dambeeyaana labadeedii mafcuulay qaadeedaysay noqonayaanoo dhaar kuma dhaaranayo ama wax kuma dhaaranayo waa wuxuu kaba dhaartay inaanu samayn ama uu ku dhaartay inuu sameeyo oo marka ara aan ogaado khayraha waa dhaartii lafdiga yamiinna bay yidhaahaan luqada waa la ta'niisiyaa sabaa damaairtani ugu laamayaan oo araa hayraha ay hayra hada lyamiin hayra hadihi lyamiini khayran minha ay min hadihi lyamiini weeyaan oo lafdigay idhaaheen waa ta'niis lafdigu maaha yamiinatun in la odhanayo sidiisa ayuu muanas ahaan loola tacaamulaa marka damiiradan taaniiskalena iyada u laabmaya ee macnihiina waa shaygii maxluufka ahaa ama maxluufu caleyhga laguma dhaaranayay baan yemiintan kuba fasirinay ara aan markaa ogaado kayraha kayrkeed khayran minhaa inuu kaba khayr badan yahay ilaa oy taasi dhacdo ataytu waxaan la imanayaa aladii huwa khayrun datiina kafaaradeedii buu bixin oo macnuhu waa maxaysta aan xalayba soo haynay inoona socota haddii dee waxaan ku dhaarto oo san oo kale waxbuu ka dhaartay oo inaanu iyaga wax siin ayay dhaartiisu edo wuxuu ku dhaartay inaanu nimankan gaadiidkan ay doonayeen aanu siin haddana rasuulka ilaahay waay waxbaa u yimi markaa waxmuu hayne iyagii buu siiyey dee isagoo bal matalan aan siin oo si u dhaartiisii ku adkaysta ayaa bal matalan waxa ka khayr badan dadkan jihaadayo wixii la siiyo markaa dee shaygii lagu dhaartay in la sameeyo ama laga dhaartay ne ficilkii iyo tarkiiba dee waxaa lagu dhaartay in lagaba tago haddii wixii oo la sameeyo ama laga taga ay ka khayr badan tahay isagoo dhaartii la ilaaliyo sidaa dee dhaartii lagu adkaysto waxaa dee ay tahay oo ruuxii la faraya inuu dhaartiisii intuu iska buriyo khilaafo oo uu kafaaradeedii bixiyo wixii khayrka lahaa ee ka mudnaana uu sameeyo waa taas buur xadaثna mحamed بn cabdالlah cl الtaymiyu qaala xadaثna اmuctamiru in kolley sanba muslimaa dhacday ataymiyu nusooyinkiisa qaarna atamiimiyu baa dhacday walow inta badan kutubtii taraajimtu asancaaniy iyo waxyaalo unbay kuba gaabsadaan barhkood baa alqaysu yidhi aya aana lafdigan dee taym ahaan iyo reerkan iyo aanay kuba sugnayn ama labada lafdi midna xadaثana اlmuctamiru can abihi abihi sulaymaan taymi weeye sulaymaan ibnu darkhan abihi qaala xadaثana abu saliili abu saliilku waa ninkii durayb ibnu nufayre imikaan kaba soo baxnay kunyadiisii abu saliilna waa kunyada malaa istaba iyadna kelida ah abu saliil waa durayb ibnu nuqayr baan ujeedaa ayay kunyadiisii tahay can zahdanin yuxadiثhu markaa zahdam waa warramaya oo abu saliil buu u warramay can abi muusa qaala kunaa mushaatan dad aan gaadiid haysan oo lugeynayaanu ahayn faatayna nabiy اllahi slى اllahu عalيه waslm nastaxmilu binaxwi xadiidi jariirin xadiidkii jariir uu ka wariyey imaka sulaymaanu taymi mid laba mida ayuu muctabir ibnu sulaymaan maanta aabihii dee dariiqiisa kuba wariyo waa kaa inu imakaba soo baxnay lafdigiisiiba waan soo aragnay isaga bal xadiidkii abu muusa alashcari iyo duruqdiisii halkaasaan kaga baxaynaa laakiin axaadiid kaloo baabkii oo dee lamid ah xaggan dhaarta qisada ma aha eh sababtii dhaarta ma ahe laakiin dhaartayo in dee haddii dhaartii ay fiican tahay waxaan in laga layska buriyo la khilaafaa ay ka fiican tahay iyadoo iyadii la ilaaliyo intaa ruuxa looguma yeedhayo wixii khayrka lahaa inuu sameeyo wixii khayrka lahaa inaanu ama khayr aakhire ha noqdo khayr diineed ama shay dee dadka manfaca iyo adduunyaba ay uguma sugan tahay ha noqdee inaanu shaygii khayrkaa samayntiisii dhaartii waan dhaartay daraaddeed uga joogsan oo taas axaadiista iyadna macnaha leh ayaa inooguba imanaya dee waana taa qeybtii horena aan soo aragno wuxuu yihi muslim xadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثana marwan bnu mucaawiyaةa alfazariyu qaala akbaranaa yaziid bnu kaysana can abi xaazimin can abi hurayrata abu xaazimna waa salmaan alashacي in badan saan soo aragnay qaala wuxuu yihi abu hurayra actama waxaa dib dhacay oo rajulu nin baa cinda nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaa agtiisii buu ku raagay actama macnaa taahara xataa dakala fi lcatama catamana waa tii hore insan bal lafdiga waxaan filayaa inaan soo aragnay rasuulka ilaahayna waxaynu soo ogaanay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xaggii mawaaqida salaada salaada cishaaye gaar ahaan inuu eegi jiray oo dadku hadday hore u yimaadaanna wuu dedejin jiro hore u tukan jiray haddii la raago oo dadku aanay hore u imanna waa dib dhigi jirayba markaa ninkan dee rasuulka ilaahay buu salaadii cishaaye la tukaday agtiisa ku caweeyo waa adigu uu ku dib dhacay rasuulka ilaahay xaggii ilaa waqti dambe habeenkii ay noqotay uma rajaca ilaa ahlihi ehelkiisii buu dib ugu soo noqday fawajada wuxuu helay asibyata caruurtii yaryareyd oo qad naamuu malaa cuntadiiyo cashadiina waa lala sugayey isagii iyo dee ciyaalkii inay wada cunaan caruurtii oo seexatay ayuunbaabuu yimi faataahu ahlu ehelkiisii waa zawjadiisii ayaa waxay ula yimaadeen ehelkiisii bidacaami cuntadiisii bay u keeneen faxalafa wuu dhaartay oo laa yaakul inaanu cuntadan cunahayn min ajli sibyati waa ciyaalkii waa kuwan kaba seexday buu leeya anigu maxaan u cunaya wuxuu ku dhaartay kale dee ciyaalkii kaba seexdeenba inaanu cunin uma badaa lahu haddana waxaa u muuqatay an yaakula oo faakala dhe eeg waxaa isagii u muuqday ninkii inuu cuno uu cunay cuntadii dhaartiina way dhacday faataa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi waa subaxdii fadakara dalika lahu arrinkaas buu u sheegay inuu intuu dhaartay inaanu cuntadaa cunin min ajli sibya oo haddana dib u cunay wixii uu kaba dhaartay tii buu rasuulka ilaahay u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yihi man xalafa ruuxa dhaarta calaa yamiinin waa waxay dee shanigiisu yahay in laguba dhaarto waxbuu ku dhaartay oo dhaarta nafteedii imika yamiintu maaha wallahi bilahi dii maaha ee waa wixii dee waxbuu ku dhaartay inuu waxaa sameeyo ama dee aan ka tago sida ninkan oo kale fara-a ogaada hayraha waa waxaa dee yamiinna waa taa laftigeeda muanasa waa yamiintaas aan ka dhigayna shaygii maxruufu calayhiga ahaa in waxa weeye kayrkeed khayran minha inuu ka khayr badan yahay oo isagoo dhaartii jebiya oo wixii uu ka dhaartay sameeya ama wixii uu ku dhaartay inuu samaynayo aan samayn buu ogaaday inay kaba khayr badan tahay dhaartuu ilaaliyo xafido uu dhaartiisi u oofiyo falyaatiha wixii yamiintiisa ahayd ha la yimaado wixii ha sameeyo waliyukafir can yamiini dhaartiisina kafaaradeedii ha bixiyo oo waa sida suuradan oo kale cuntuu kaba dhaartay dee waaba kan kuba dhacay e xataa haddii anu waktigaa uu habeenkiisii ku seexdo oo uu dhaartiisii isagoo ilaalinayna waa tii uu rasuulka ilaahay fariiro lahaaba marka hadduu ruuxu wax ku dhaarto uu ogaadana dhaartii oo uu ilaaliyo inay ka fiican tahay ama diin ahaan ama dee isaga maslaxadiisi iyo adduunyadiisi iyo taas oo kale isagoon dhaartii la jebiyo kafaaradeedina la bixiya dhaartii ha jebiyo kafaaradina ha bixiyo macnaa dhaartan iyaanay noqon wax ka hor joogsada oo caa'iq ah waxaan uu kaba dhaartay wax ka hor joogsada kol hadduu wax khayra yahay ama wax fiican yahay in waxaan isagu yaanay noqonna wax ku xambaaro dhaarti oo ku rida waxaan uu yidhi ku dhaartay inuu samaynayo haddii isagoon samayn ay ka fiican tahay isagoo sameeya taas dhaartii ha buriyo macnaa ha khira yaanu laba imanin wixii hala yimaado ha ku dhaco uu kaba dhaaranayay ama wixii ha ka tago uu ku dhaaranayay inuu sameeyo dhaartiina kafaaradeedii ha bixiyo وxdثnي أbو الطاhر qال xdثnا cبدالله بن وهب qال أخبرني مالك عن سهيل بن أbي صالح عن أبيه عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال mن xلف ruuxa dhaarta عlى يميiن farأى ogaada غayrha khayرا minha waa lafteedii aynu soo lqbaynay un falyukfir عan yميiنhi walyfعل eg kafaaraha ka bixiya dhaartiisii oo hana sameeya wixii dee isagii uu markii hore ka dhaaranayay وxadثnي زahير بن xرب qال xadثna بن أbي weysi koley بن أbي weys horeynu usoo aragnay malaa waan kasoo hadlay تrjamadiisa waa ismaaعيil iبn cabdاللahi iبn cabdاللahi iبn uweys oo koley waana malaa imaam malikna abtibaaba u ahaa e waana qaraabo oo dee koley awowga labaad iyo way ku kulmayaane xadثnي cabdالعaزيز بن المطلب عan سhيل بن أbي صالح عan أbيه عan أbي هريرةa intuba waa dadkii aynu soo araarki jirnay qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam man xalafa calىa yamiinin fara'aa gayraha khayra minha falyaati aladii waa khayr waxa khayrku ku sugan yahay ha sameeyo hala yimaado walyukafir can yamiini dhaartiisiina kafaaradeedii ha bixiyo haka kafaaro guto وxadثnي الqاsم بن زكريا qال xadثna khالد بن مkلد qال xadثnي سlayman yعnي بن بlاl qال xadثnي سhayl في hada الإsناad nin cusbi ma jirto waxna nagu soo noqnoqono raggan malaa kuma sugna xadثnي سhayl في hada الإsناadi waa في hada الإsنaadna koley في hada الإsنaadi weeye horeynu labada cibaaro baynu isticmaalo usoo aragnay سhayl baa ii waramay bu uri isnaadkuna waa kee waa isnaadkiisii can abihi can abi hurayrata bimacnaa xadiidi maalikan lafdiga marka la eegnana xadiidkii maalik ee uu warinayey cabdullahi bn wahab kaba warinayey u maalik suhayl kaba wariyey xadiidkii mid laba mid oo la macno ayuu maanta sulaymaan ibnu bilaalna suhayl kaba warinaya lafdigiina muxuu aha falyukafir yamiinahu taa hore waxaan soo aragnay lafdigii maalik maye aynu kuba soo aragnay oo lafdigii maalik falyukafir can yamiinihi walyafcal tana falyukafir yamiinahu waa dhaartiisii lafdigii can un baa ka maqane dhaartiisii kafaaradeedii ha bixiyo wayafcal aladi huwa khayru wixii khayrku ku sugnaana ee ka khayrka badnaa dhaartii oo la ilaaliyo oo la xafidana taa halaba yimaado bal xadiid kale aynoo bilaabmayo kii abu hurayre ahayn oo dee dhowr dariiq yeelanaya waa xadiid ama dhowr dariiq buu yeelanaya ilaa xadiidka adigu malaha xadiidka u dambeyn doona baabka inta ka horeysa waa duriqe kolley alfaadu waa isla mid laqbada iyo dee bal asaniidda hadday waxyaala jiraan un baan yar ilaashan doonaaye waxaa jirta uun oo kolley dee aan xalayna waxoogaa kasoo yar taabanay axaadiistanta iyada inooguba sugan horta mid weeyaan oo ruuxu hadduu shay inuu sameeyo kuba dhaarto ama inuu ka tago kuba dhaarto dhaartaasoo la buriyaana ay ka khayr badan tahay ka fiican tahay iyadoo dhaartii la xafido la ilaaliyo ee ruuxii waxaa loo jideeyey sunnana loogaba dhigayaa oo loo sunnaynayaa inuu dhaartiisii intuu jebiyo kafaaradii la yimaado taas iyadu waa arrinkan soo ogaanay waana shay culimmadu isku waafaqsan yihiin waxaa kaloo xalay aan soo sheegnay dee isagoo imaamkaana dhigtaye ruuxu inta aanuu bal xinsigii ka dhicin inuu wixii uu ka dhaartay samayn ama wixii uu bal matalan ku dhaartay inuu sameeye aanu kaba tegin weli kafaara waajib kuma aha ee kafaaradu waxay waajibaysaa oo ruuxii lagu yeelanaya markuu wixii sameeyo uu lahaa ma samaynayo ama wixii uu ka tago uu lahaa kama tegayo markaasay kafaaradu taasna waa arrin iyadana dee bal ijmaac ah oo markaas ruuxu markaas arrin kalena uu leeyaho inuu ka dambaysiyo horta wixii intu ku dhaco markuu wixii ku dhacee dhaartiisi si ay ku burtaba ama ay ku jabto inuu kafaaradii la yimaadana iyadana khilaaf bayn ahlicilmi kama taagna ee suuraa jirtaan xalay in yar yar dib dhignay markii horena aan sheegnay oo ah ruuxii uu arkay dhaartiisan uu ilaaliyo in laga roon yahay oo inuu ka taga dhaartiisi ay fiican tahay waanu doonayaa waanu doonayaa haddaba isagoon wixii samayn oon wixii kuba dhicin waa tan aan leenahay kafaaradu waajib ma aha horta waajib maaha kuma waajibayso markuu wixii ku dhacun bay kafaaradu waajibaysaa xataa doonidan uu doonay uguma waajibaysa laakiin markuu wixii sameeye un ayay kuma waajibaysaa laakiin intaanu wixii samayn kafaaradii ma sii bixin karaa waa intaas weeye xalay waxaan soo sheegnay culimada intoodii badnayd weliba afar iyo toban saxaabina culimadu way tiriyaanu qowlkoodu kaa yahay isagoo weli wixii samayn oo dhaartiisa ay iska qaa'im tahay wixii aan burin inuu kafaaradii sii bixin karo ee kafaaradii sii bixin karo matalan imika saas oo kale wuxuu ka dhaartay wax inaanu samayn wixii intaanu kuba dhicin inuu kafaaradii sii bixin karo dabadeedna wixii uu samaynayo bal taas waa laakiin culimada qaarkood baa iyagu halkan waxa weeyaan aan iyagu qowlkoodu ahayn oo le mayi horta wixii ha kuba dhaco ha sameeyo bale shaaficiyadna wataan soo qarnay soomka iyo umuuraha kale inay kala qaadaan laakiin bal waxaan leenahay masalada waan soo sheegnay axaadiisan aan hayno xalayna aan hayna caawina aan hayno intan horta saxiixa muslim inooguba sugan labada xaalaba in iyadoo labada jumlo kala horeeya waan aragnaa laakiin wow bay isugu cadfantay falyati aladii huwa khayru eg waa wixii ha sameeyo khayrka badnaa waa wixii dee dhaartiisu ay ku buraysay waliyukafir can yamiinihi bal taas imaka waan haynaa waxaa kaloo laftigii ka horreeyay xadiidkanuna falyukafir imaka taas falyukafir can yamiinihi tan marka waxay horta wixii ha sameeyo soo maaha dabadeedna kafaaradii ha bixiyo in laftiga horena in dabadeed hadda maaha baan leeyahay kafaaradna ha bixiyo wey dabadeed maaha laftiga xadiidka ma keenayo laftiga horena falyukafir can yamiinihi walyafcal waxaan filayaa in axaadiisan imaka aan hayno saasunba inoogu soo noqnoqonayso kol ay horeyso dikri ahaan ku horeyso iyadoo kafaaradii la bixiyo iyo mar ayo dee wixii samayntiisna ay dambayso iyo mar xadiidka un alfaadihiisa ay horeyso horta wixii inuu ku dhaco oo uu dhaartiisii sidaa ku buriyo markaasna kafaaradii marka waxaan leenahay iyada imahan horta daliil uguma sugna qolooyinka iyagu yidhi oo kale waa la horreysinaya iyo lama horreysinaya labada midna sababta waxa weeye wowdu tartiib ma faa'iideyso waxay keenaysaa mudbaqu ljamci waxaan in la sameeyuun bay keenaysaa marka macduufkiiyo macduuf caleyh wada jumlo keliyun bay iskuba yihiinoo dee wax kala horeeya maaha oo lafdigan falyukafir can yamiini walyafcal ma keenayo horta kafaaradu inay horeyso waayo waa mutlaqu ljamcu lafdiga ka dambeeya falyati ladi huwa khayru walyukafir can yamiinihi taasna iyaduna ma keenayo bal horta taas daliil uguma sugna qolooyin kale waxa weeyaan meye waa laga dambaysiinayaana alfaadahan ay kafaaradu dambaysa daliil uguma sugne laakiin abu da-uud iyo tirmidiya weliba riwaayaadkan qaarkood uu ixaaleynayo barhkood bay lafdigooda tahay haddaba kuwan uu ixaaleynayo oo aymo kale ay soo saareen meelahan kuwan uu ixaaleynayo aymo kale ay soo saareen sida abi da-uud iyo ayaa barhkood dhacday uma ti ladii huwa khayr oo kale wixii la kaalay deeta wixii khayr kale uma adiguba laysugu cadfo tartiib bay keenaysaa taas iyo taraakhi bay keeni laakiin xataa halkaas meel meelo kale suma dhacday baaba saxiixayn iyada wow un dhacdaybe bal waxaan leenahay alfaadahani maaha xujo loo xujaysto in ama kafaaradii la horreysiinayo ama la dambaysiinayo de itifaaq ama culimada intoodii badnayd ee saxaabada taasna kol haddii labada xaalaba laga qaadanayo un jawaaskeedii bal taas baa dee qowlku uu noqonayaa jumhuur alculamaa ay kuba tegeene ah ruuxu isagoon weli wixii ku dhicin kafaaradii wuu horreysiin karaa wuu horreysiin karaa dee inuu dambaysiiyana taa hadalba kama taagno horta wixii intuu sameeyo dabadeedna kafaaradii uu bixiyo laama shaaficiyada agtooda soomkay kaba dhigaan cibaado badaniya dee weeyaan dee waana cibaado badaniye ayay idhahdeen isaga lagama horreysiin karo hadduu doonayo arrinta waxa isaga saaran ee kafaar ahaan u saaran soom ay tahay horta wixii ha ku dhaco dabaednaha sooma laakiin in markay noqoto sadaqadii iyo idcaamkii oo kale iyo dee waxay uga qiyaas qaataan zakadiiba iyadoon sanadi gaadhin ruux uu sii qadimi karaa waana shay maaliya waa tacjiilkii oo kale tadna taas oo kale ay lamid noqonaysaa bay dhahaan ee soomkii oo kale laakiin arrinkii iyo sababtii xinsigii xinsigii lagama horreysinaya waa shaaficiyada agteeda waxaa la arkaa qolooyin kale inay taa idlaaqaan oy leeyihin un isagoon weli wixii ku dhicin kafaaradii uu dhina iman karaa hadduu ka dambaysiiyana dee hadalba kama taagno oo biitifaaqihim ayay jaa-is kuba tahay bal inta yaree inoo yar dambaysay taa weeye ee jamaahiir culamaa alfaadahana kuwa bacda sunan dhacay ee sumo iyo bal dhacay mooyo iyaguba dee ay labadii xaalaba ay kuba sugan yihiin labadii xaalaba oo dee tan aan kuba xambaarayno un mooyaane alfaadahan aan haynaano mudlaquljamcin weeyano ma keenayaan horreysiin midkood la horreysiiyo tartiib ma faa'iideynayaan un baan leenahay xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna جرير عن cبدالعزيز عن بن رفيع عن تميم بن ضرفة qاaل جاء سائل إلى عدي بن xاtم cبدالعزيز بن رفيع iyo تميم بن ضرفة labaduba taabiciintii weeye labadoodana hore kitaabka way nooguba horeeyeen qaala wuxuu ihi markaa jaءa waxa yimi saaئل nin saaئلa oo wax weydiisanaya ilىa عaliي بن xاatim عalي بن xاatim waa صxaabi jليil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah waktigii ridadiina iyadoo carab intoodii badnayd ay ridoobeen isagiiyo qowmkiisuba islaamnimo ay kuba sugnaadeen bal sadaqatii ugu horreysay waktigaa ridadii soo gaadhiyo dee sekadiidkii soo gaadhay mala madiina ti uu isagu keenay baabay ahayd ee uu isagu keenay markii dambena cumrigiisu waa dheeraaday oo malaa lixdankii hijrada waa soo weydaartay isagoo boqol dhaafista yidhaahaan aabihiina waa dee ninkii ku shuroobay bal dee way tawaaturtay akhbaartiisa jaanibkaasi marka majmuuceeda la eege deeqda xaatim udayi isagoo islaamnimo ma soo gaadhin xaatimkaa reertay waxa weeye ma soo gaadhin waa ninka ajwaadii carbeed raggii ugu mashhuursanaa bal dee rag kaleo ajwaadi way jireen waa dee ninkii mala ugu magaca dheeraayo kolkol dee waxaa la arkaa inaanu cuntaba haddaan dayf joogin aanu cuniba jirinbe meelahaasaa dababka ay ku shidi jireen si habeenkii iyo markaa weliba habeenadaa qabow iyo cid ay dabkaa usoo eegato si uu u sooriyeeyey iyo taasoo waa adugu kolley akhbaartooda isagiyo dee mala inamaama iyo adugu rag saasa lahaa laakiin dee isaga ninkii ugu mashhuursanaa haddaba ninkaas baa nin u yimi fasa'alahu wuxuu weydiiyey oo uu ka dalbu weydiisay nafaqata nafaqo fii thamani khaadimin waa dee nafaqatan macnuhuna waa maal ayuu weydiistay fii thamani khaadimin yunfiquha ama nafaqatan yunfiquha uu ku bixiyo fii thamani khaadimin khaadim thamanti manaa wuxuu u baahnaa khaadim afkiga khaadimna mudakarka iyo muanaska labadaba uu ku dhacaa way iska yartahay in khaadimatun oo xagga luqada carabeed la yidhah dee kolkol haba geliyeen waayo alkhaadim waa kaa adeegaya uun rag iyo dumarba lafdigan bay u wada isticmaalaan haddaba in saman ama adoon un inuu ku iibsado ama adoon u adeegta ayuu ugu baahnaa lacagtan ama nafaqadan doonayey bal markaa taasu weydiistay oo maxaan imika halkan eeg nafaqata nafaqo fii samani khaadimin yunfiquhaa wey uu ku bixiyo fii samani khaadimin khaadim lacagtii oo ujeedada uu ku iibsado khaadim addoon ama addoon aw fii bacdi samani khaadimin malaa ama waxbaa kaba dhinaayo waa khaadim samantii qeyb kaba mida ee uu kuba bixiyo faqaala wuxuu yihi kacab ibn cadiy ibnu xaatim baa odhanaya laysa cindii agtayda ma ahaanin ma ucdika waxaan ku siiyo imika markaa waa dee fara badnaa waxaan ku siiyo ma ahaanin ilaa dircii wa mikfari waaba aaladiisii dagaalka diricii ay dagaalka u qaadan jireen oo dee intan ay ku xidhan jireen susefa iyo warma iyo waxaa uga daafaco ee xadiidka ahaa iyo koofiyadii mada iyadna birta ahayde madaxay gashan jireen labadaa waa aaladiisii dagaal labadaa u mooye wax kaloon imika ayaa ma jirto faaktubu waan qorayaa ilaa ahli ehelkaygii an yucduukahaa inay ku siiyaan musqooyinka muslimiintooda badan san baa dhacday damiirkan ifraadka ah oo macnaa ifraad u damiir yucduukahaa marka maxaan dhigaynan wuxuu yihi fasa'alahu nafaqatana nafaqadii baan u celinaynaa ehelkaygii baan waraaqku ugu qori ood ula tegi iyadoo bal matala dee an yucduukahaa inay nafaqadaa doonaysa ku siiyaan taasba weeye inay ku siiyaan nisqaba malaa nisqooyinkii kitaabkii hore malaa dabdisnaba waxay dhahaan waxaa dhacay halkan an yucduukahumaa oo damiirkii in la tasniyeeyo damiir tasniya marka taasi daahir waxay no markaa noqon waxaan u celinaynaa miqfarkii iyo diricii oo wax kale ma hayo imakaan gacanta ku hayaa ma jirte reerkii baan waraaqu qori si ay kuu siiyaan dee adigu aad iibsatid ood ku intifaacdi oo dee intuu ka dooniyeen ka badanba way u goyne diracaygii iyo miqfarkaygii ay kuu siiyaan ma haddii an yucduukahuma aan idhaahno oo tasniyadka damiirkeedu wuxuu laabmayaa adircu walmiqfar oo dee waana lafdi daahira markaa kaas qaala tamiim ibnu darafa wuxuu yihi falam yarda muu raali noqon ninkii baan malaa kuba qancinoo isagii taa faqadiba cadiyun markuu dee intii ku qanci waayey isagiina waa kan u sheegay inaanu waxbal matalan haynba kale ayuu cadhoodayoo cadiyo faqaale wuxuu hi ama wallahi ee kol haddaad uursanaysood inta yaraysatay isagiina malaa wuxuu ka dhigayaa nin ku bakaylo wax iyadoo reerkii lagu yaqaanay juudka iyo deeqdaba uu yahay ayaaba dee meeshii ah waa yubakiluhu macnaa waa isagoo u nisbaynayo le waxbaad waad iqadisay ama waad igaga bakishay wax ama wallahi baan ku dhaartay dacdika shayan uu dhaartay kol hadday arrintu taa tahay waa isagoo wixii ayaba la siinaya waxba kuma siinayo uma ina rajula radiya ninkii baa yihi waayi malaa raali noqda inuu intii qaato faqaala wuxuu yihi markaa cadi baa odhanaya ama wallahi amadi waa tii adaabtu istiftaaxa ahayd wallahi baan ku dhaartay lawlaa anii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaqul haddii aanay jirin inaan maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo xaalu ku qowlayo man xalafa calaa yamiinin uma ra'aa ogaada atqaa wax cabsi badan oo lilaahi ilaahay ag minhaa iyada xaggeeda oo ilaahay uu cabsi badan ujeedadu shay marka la eego halkii khayran minhaa un bedelkeed oo shaygan ayaa marka la eego xagga daacada ilaahay subxaanahu watacaala iyo cabsidiisa isagoo dhaartii dee xafidin ee dhaartiisii jabiya kafaaradeedii bixiya ayaa xagga daacadii u dhow oo uga cabsi badan markaa ilaahay i cabsidii bay taasi iyo daacadii bay uga badan tahay dhaartii oo la xafido taa ogaada falyaati taqwa waxay cabsidu ku sugantahay halaba yimaado halkan kafaarada inooguma sugnayn lakiin xadiidka duruqdiisa mid kamid ay kafaara inooguma sugnaanaysaayo lama odhanayo halkan dee ruuxu kol hadduu wax toosan aan waxaan fiicna wax dee fiicna uu kaba dhaartay oo wixii fiicnaa un dib u samee la leeyahay kafaaro kale malaa siday barhkood xadiidka daciifa kuba yimi ee waata axaadiista aan aragno ee kana duruqdiisa qaarkood hadday walyatrukiye cibaaradan inoo dhacday ee kuwa kafaarada inoogu sugantaa jirtaba haddaba muxuu leeyahy haddii aanay jirin inaan rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo hadalkaale aan maqlay aanay jirin ma xanastu yamiini ay ma jacaltu yamiini manaa ma xanastu yamiini kamaan manaa dhaartaydii kumaan dee dambaabeen ama dee maan buriyeen weeyo xinsiga fi lyamiin waa iyadoo la jabiye un walow alxinsi addan buu yahay oo macnaa waxa weeye lam ajcal nafsii xaanisan fii yamiin oo macnaa kamaan dhigay naftaydii may noqoteen mid dhaartiisii dee khilaafa wixii uu kuba dhaartayna ama ka dhaartayna la yimaado maad noqdeen waxaan maqlo macnaa waxaan ku adkaysan lahaa dee kol haddaad markii hore saa yeeshay imikana o adigan le wixii baan qaadanaya raali noqday dhaartaydaan ku adkaysan lahaayo waxba kumaan siiyeenba e rasuulka ilaahay baad maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo san yidhi saa daraaddeed wixii waan ku siinayaa weeyaanoo dee uu siiyey وxadثna عbayd اللh بن معاad qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عن cabdالعaزيز بن رفيع عن تmيم بن رفة xadيiثka abi waa ريqa cabdالعaزيز iyo an عan تmيم بن رفة ayun baabu inoogu sugan yahay ama dee inoogu soo aroore عan عadي بن xاakiم ama madaarkiisa ah intuu ku wareegaya halkaasi qاala qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم man xلفa ruuxa dhaarta عalى yميiن fara'ىa غayrha خayrا minha falyati aladii huwa khayrun wixii isagu khayrkaa hala yimaado walyatruk yamiino dhaartiisi faraha ka qaado tana waa riwaayo aana inoogu sugnayn kafaaro lakin waa xadiid keliya un dariiqa danba inoogu sugan tahay markaa ziyato siqana maqbuulo weeyo lama odhanayo xadiidka cadi iyada kafaara kumay sugnayne faraha ka qaadin weeye dhaartaadii oo wixii iskaba samee arrinku waa kaa xadiidka markaa daciifa ayay taasi kuba timi oo arrinkuba inuu yahay kafaaradeedu ay noqoto wixii uu iska daayo u faraha kaba qaado lakin kaasi waa xadiidka daciif axaadiista waa tan inoogu wada sugan inoogu soo noqon kasta xadiidkana waa kama dariiqiisii kale xadaثnي mحamed بn cabdاللah بn نmayr ومحamed بn طrيفi الbajriي وlفظ لبn طrيفi qاala xadaثna mحamed بn fضyl عan الacmaشh عan cabdالعaزيز بn رفيع عan تmيm الطائي تmيmkana waa reer daaye عan عadiي qاla أنhu qاal qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم إda xلفa أxadكم أxadkiin hadduu dhaarto calى اليميiن macnaha waa wax maxluuf lagu shanigiisu in laguma dhaarto fara uu ogaado khayra minhaa wax ka khayr badan falyukafirhaa waa tan laftigan sheegaya kafaaradeedii ha bixiyo macnaha dhaartiisii dee bal kafaaradeedii ha bixiyo walyati ladii huwa khayr وxadثna mحamed بن ضrيف qala xadثna mحamed بن fضyl عan الshaybaniyi abu isxaaq الshaybani kolay hore ayaynu marar kala duwan usoo aragnay صgاar taabiciin sulayman ibn abi sulayman عن cبدالعزيز بن رفيع عن تميم الضائي عن عdي بن حاkم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك xdثna محمد بن المثنى وبن بشار qال waxay dhahn labada محمد xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن ضرفة koley cبدالعزيز waa ka yar baxay halkan riwaayadan سماك ee kuwa kale isaga koley madaarkiisu ah qاala سمعت cadiya bna xaatimin waa alxaal ataahu rajulu nin uu yimi yas'aluhu weydiisanaya ninkaasoo weydiisanaya mi-ata dirhamin boqol dirham faqaala wuxuu yihi tas'alunii ma waxaad i weydiisanaysaa tas'alunii mi-ata dirhamin boqol dirham walxaal ana anugu ibnu xaatimin ina xaatim aan ahay ninkii lagu yaqaanay deeqda badan ee xataa dee markuu wax kala waayo haddii loo soo hoydayna malaa faraskiisa loo qalaya martidiisa noo ninkaa inankiisii ah ayaad boqol dirham malaa waa u yaraysanaya dee waxaasi inad adiga taa i weydiisata may wax ka badan inay weydiisatay buu leeyahy boqol dirham oo reerkaa lagu yaqaanay juud iyo deeqba ahaa ayaad waxaan i weydiisanaysaa arrinkiibu malaana isagii waxaa laga yaabaa inuu ka dareemayay si wuxuu isagiina bakhaylnimo uba nisbaynayo wallahi laa ucdika ninkaaga waxaa i weydiisay kuma siinayo ثuma qaala wuxuu uhi lowlaa anii samictu rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul man xalafa calى yamiini uma ra'a khayra minha falyati ladi wa khayr artaydaan ilaalin lahaaba weeye bal weli dariqi baa inoo dambeeya xadaثanii mحamed بn xaatimi qala xadaثana bahzn qala xadaثana شhucbaة qala xadaثana simak بn xarbi qala samictu tamiim bna drfta qala samictu bn cadiy bna xaatimi ana rajula sa'lahu fadakara mila wazada waxaan u ziyaadiyey walaka arbacu miati fii cadaa'i boqol maaha kuma siinaye waxaa kuu sugnaaday afar boqol fii cadaa'i oo dee waxa wey markaa cadahayga oo ujeedadu dee saadiran min cadaa'iba markaa ujeedadu uu soo baxo waa dee wixii la siinayay ee fay-a iyo xoolahan dee baytmaalka muslimiinta laga siinaya ama sanadha noqoto ama bilbaha laguma siiye kaas baa alcadaa la odhanayo horeba dee kitaabka waxaan ugaba soo aragnay marka kaasi yimaado lacagtaas imika waxma ayaa ii timaado afar boqol oo kaa aan kaaga saarayo ama kaa kaa siinayo ayaa kuu sugnaaday kollay barhkood laba waaqacay ka kala dhigaan barhkoodna labada riwaayo waa iskuba fasiraan taa hore iyo tan waa iskuba fasiraan xadaثna shaybaan ibn faruq qaala xadaثna jariil bnu xaazimi qaala xadaثna اxasanu xasankani waa xasan اlbصri weeye kollay xadiidkana xasan اlbصri ayuu dee markaa aad dad badani ugaba wariyeen oo culimada qaarkoodna waabay tatabuceen iyagoo dee ku khaas yeelaya taaliif ama ajzaa ku khaas yeelaya in markaasoo dee bal masalan barhkood baa malaa ibnu mandeya baa ugu badnaa ilaa boqol iyo siddeetan ruuxoo ka wariyey xasan albasri uun xadiidkan cabdiraxmaan aan hayno ayaa u gaadhsiiyeen oo adiguba dee dad badan baa adigu ka wariyey imikana jamaacan arki doonaa inagu kitaabkaan kuba arki doonaa xasan albasri cabdiraxmaan ibnu samurana kolley mala wuxuu raacay markii qaswaadkii ama waqtiyo qaswo ama laba qaswo oo dee waxa weeye mala waqti jilaalaba dhacday oo kabul iyo markaas oo caasimada afghanistan iyo mararkaas waana ti aan lahayn cabdiraxmaan oo ninkii sijisataan furtay dee isagu dagaaladaa hogaaminaye ayuu u raacay oo u kaba maqlay qaala wuxuu yihi marka xadaثana cabdiraحman bn qaala qaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yihi ya cabdالرaحmaan bna samura ya cabdالرaحmaan bna samurata cabdالرaحmaan ibnu samura waana nin quraysh oo reer cabdishamsiya san horeba usoo maray oo muslimadii fadxi kaba mid ahaa magaciisu cabdiraحmaan markii hore ma ahayne mala cabdi wax kale loo idaafeeye rasuulkaa bedelay magaciisan say yidhaahaan markaasuu isagu yihi cabdiraحmaan ibnu samurow laa tasأal ha weydiisan oo alimaarata imaarada iyo wilaayada imaaro iyo imra waa wilaayadii ama mid caama ha noqoto ama mid ka hooseysa haba noqoto oo khaasaba imaaro ha weydiisan ujeeddadu waa maxay waa ha dalbin ha isu sharaxin ha doondoonin wilaayo ama ha noqoto dee tii madaxtinimadii sare in ka hooseysa qaadinimo xisbo adugu waa waxyaalaha wilaayadiiyo imaaradu ku sugan tahay taas adugu ha weydiisan oo ha dalban haddii dee lagu garto ehelaa adu tahay waa sax aqbalba waana laakiin adugu ka doonaye dalba iyo taas ha noqon fa innaka adiga in cudita haddii lagu siiyo can mas'alatin waa dee icdaaan saadiran can mas'alatin haddaan saaba nidhaah ama cantu bimacnaa bacdaba way noqotaa oo nidhaahno dee tarkabuna dabaqan can dabaqa oo kale bacda dabaqatay fa inaka in cudita haddii lagu siiyo can mas'alatin bacda mas'alatin waa su-aal dabadeed oo adiga weydiisiga aada soo dhistay oo soo sharaxday oo markaasaa xirsiga iyo taas oo kale dabadeed iyo weydiisigaagii baa lagugu siiyey wukilta ilayha iyadii iyo adigaa laysu kidaynaya waa lagu wakaalanaya ujeedad macnaa ilaahay xaggiisa kaalmo uu kugu gaalmeeyo kugu gargaaro bal gudashadii aada wilaayada iyo hawshaa aada guban lahayd ayaan jiraynoo xagga ilaahay icaano kama helayse iyadii baa lagu daynaya lagu wakaalay adiga naftaadi oo dee kol hadii laysuu kaa daayeyna kolley waxaa dee kif ruux kuf oo wixii hagaag uga soo baxa ma noqonaysid weeye oo dee haddii ilaahay subxaana watacaala aanu kugu kaalmayn shaydaan baaba halkii soo geliyo oo dee taas markaa waxay noqonaysaa inaanad hagaag u gudan karin ama xaqeydii aanad ilaalin karin wain ucdita haddii lagu siiyo can gayri mas'alatin waa su-aal la-aan adoon weydiisan baa lagu arkay inaad ahliyadaadiyo deetaa lagu magacaabo lagu siiyey ucinta calayha waa lagu kaalmaynayaa ilaahay xaggii baa lagaa kaalmaynayaa markaa dee xilkaa weyne lagu dhiibayna waad ka soo bixi kol haddii kaalmaad iyo tawfiiq iyo tasdiida xagga ilaahay aada ka hesho taas iyada waa midoo bal xadiidka wuu soo celin doonaa imaarani inoogu soo noqon doontaa oo kolley qolooyinkii xadi kitaabkan sharxaya ama meelaha kale bukhaari xataa kusoo arooriyay ee barhkoodii ama imaaro iyo kitaab alaxkaam iyo waxyaalaha geeya xadiid kol hadduu soo noqon doono ee maxalushaahidku waa qeybta dambe waidaa xalafta calaa yamiinin rasuulka ilaahay baa wuxuu leeyahay isagii buu lahadlaya haddaad dhaarato calaa yamiinin waa wax dee lagu dhaarto aad kuba dhaaratay ama aad ka tagtid tarkigiisa ha noqoto ama ficilkii fara-ayta aada ogaatid hayraha waa yamiintii kayrkeed khayran minha fakafir can yamiinika dhaartaada kafaaradeedii bixi ha odhanun waa dhaartay wixii waan ka dhaarto taasun haysan dhaartii ka tag faraha ka qaado kafaaradeedii bixi waati ladii huwa khayrun waxaa khayrku kuba sugan yahay taas laba kaali oo ruuxii kuba dhaartay ee cadho ay u geysay ehelkiisa ama cid saasa inaanu ixsaan falin inaanu wuxu tarin taas oo kale may beri waa dhaartaadii ka tag faree ka qaado dee waxaa faraha kaba qaado kafaaradii bixi weyey hadduu khayr kaba dhaarto ama waxaan toosin kuba dhaarto xadiidku marka waa taas waxaa iyada inoogu inta dhaarta waan soo aragnay qeybtan kale karahatu su-aal اwilaaya waa markaad noqoto imaaradii madaxtinimadii ha noqotiyo intii ka hooseysayba ruuxu inuu doondoono ama cid dee hayd ah oo dee shufaca ha dalbo isagii ula soo hadasho ciddii arrintan gacanta ku haysay ama si kaleba ha isku soo sharraxee bal karaahadeedu xadiidka way nooguba sugan tahay sababtu ruuxan xersigaa iyo dalabkaas iyo doondoonkaas inta badan hawshan iyo xilkan aada qabatid oo dadka wuxugu tartid qaaliban ma laha ee waa maslaxadiisa iyo dad uu leeyahay iyo isagoo wax doonaya ayuu inta badan taas dalabkaasi yimaadaa ee bal matalan markaa taa karaahadeeda waxaa kaloo inooguba sugan wuxuu leeyahina imaaradii qadihii iyo xisbadii iyo bal bal kolleyna waxaa la arkaa inaynu cawdo yeelano insha allahu tacaala oo dee culimadu kolkol way hadduu ruuxa cid u qalbanto waxaan u ehelo isaga aan ahayn aanay jirinba markaa waxay kaba dhigaan farducayn bay kuba noqonaysaa taasoo dalabkeedii iyo dee aqbalkeedii iyo waxyaalahaasi waa markaa cid kale oo meesha si aan dee ruuxaan ehel u ahayn wixii oon ehliyadeeda lahayn aanu meesha u qaban taasba ee bal waxaan leeyahay kolley waa umuuro insha allahu tacaala markaan halkaa gaadhno culimada iyo bal kolley jaanibkaas oo kale iyo hadalladoodiina dee markaa dambe unbaa naqligoodna uu noqon doonaa waxaa kaloo kusugan buu leeyahy ana man sa'ala wilaayata laa yakunu macahu icaanatu min allah waa imaam nawawi soo ku sharxayo ruuxa wilaayo dalba ama cid dee waxa weeyaan dee u adeegsada shufaca iyo ama si kaleba uba dalba inaan xagga ilaahay kaalmeyn loogu kaalmeeyo hawshaa gudashadeedii iyo xilkaa uu qabtay aanu ka helahayn ba xadiidka way kuba sugan tahay de wuxu uhi walaa takunu fi kifaaya lidalika alcamal kol hadduu icaanadaa waayana kifaayo camalka caynkaasa isagii kuma sugnaanayso oo waxa markaa mudan buu leeyahay ruuxaa doonaya ku dadaalaya qarad gaar ahaaneed ee khaasaaneed buu usocdaa isagaa jaha doonaya isagaa magac doonaya ama adduunyo doonaye inaan camalkaa loo dhiibinoo rasuulka ilaahayna dee xadiidkiisi laa nuwali camalana man dalabahu xarasa calayhi ama dee lafdi kuba dhow kolley waana imaara inooguba dambeeya bal masaladu kolley halkaasaa waxyaalihii kuba sugnaa iyo culimadu bal waxyaalaha quyuudeeya ay bal ku qaydqaydeen iyo umuurahaasi insha allah haddii rabbina gaadhsiiyo قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس المسرجسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث kley arinkan intan baa نسqooyinka inoo dhacday xadiiثkiina waa taa xagga dambe kaba raacday أبو أحmed الجuludina raggii kitaabka inoo wariyey ee ilaahay ha ka raalli ahaado oo miisaankii xasanaadkooda ugu daree kitaabkan inoo soo naqliyey dadka usoo naqliyey ayuu kaba mid yahay horey inuu soo areerki jirnay raawigii muslim oo abu isxaaq ibraahim bin maxamed ibnu sufyaan oo tacliiqyasan oo kale ah meelo kala duwan loo waxoogaa buu leeyahay abu axmed aljuluudi aada bay u yar tahayba in abu isxaaqa kitaabka waxaa kasii wariyey abu axmed kan aan hayno waa ninkii labaad ee marka la eego sanadka muslim ee dee abu isxaaq ninka ka wariye weeye kolley waa nin dee zaahidna ahaa caalimna ah maxamed ibnu ciise magaciisa la yidhaaho waana ruwaadii dee sanadkan marka leego malaa sanad malaa ibnu mahan sanad mashaari maqaaribadu ay lahaayeen mooyaane inta badan halku isugu yimaado weeyaan oo sanadkan dee asaanin marka leego kitaabkan muslim abu isxaaqna ninka ka warinaya maxamed ibnu ciise bal markaas kolley saddex boqol iyo sideed iyo lixdankii hijirada ayuu isagoo sideed jire dhimashadiisu ay ahayd abu isxaaq buu kaba wariyey hadalkan maxaa meesha keenay kolley waan soo aragnay wax laba mid eh ujeeddadu halkan waxa weeye sheekhaa wuxuu leeyahina muslim in yar buu qabtayna wey wamuraaduhu anahu calaa birajuli sanadkiisiibaa caali noqda ujeeddadu ay tahay maxay arinku yahay abu axmed aljuluudi kol hadduu raawigii kitaabka yahay muslim abu isxaaq kaba warinaya abu isxaaqna muslim uu kaba warinayey xadiidkan imika dariiqiisa uu ku warinayay inagu sanadkeennaba haddaan xadiidkii ku warino dariiqiisaa la maraa oo dee qaaliban asaaniidan hayno waa dariiqiisa abu axmed baa la marayaaye xadiidkan shaybaan marka la warinayo abu axmed wuxuu ka warinaya abu isxaaq abu isxaaqna muslim buu ka warinayaa muslimna shaybaan markaa eeg abu axmed aljuluudi iyo shaybaan yaa udhexeeya labaa udhexeeya labaa udhexeeya sanad kaluu helay maanta tii hore ka caarisan oo maanta waa dariiqii muu marin ba abu isxaaq iyo muslime in abulcabaas ilmasartasiyo la idhaha mala awoogiya waba adow nisbadu ay tahay ayaa uu ka wariyo shaybaan ibnu faruq ka warinayo halkii markaa isagiiyo shaybaan dariiqiisii caadiga ahay uu kitaabka ku warinayay laba nin ay udhexaysay maanta isagiiyo shaybaan maxaa udhexeeya nin keliya udhexeeya qaradkiisu waa kaasoo waa tii dee arrimihii aynu kusoo arki jirnay abu isxaaq ibrahim ibn maxamed ibnu sufyaanna isagoo xasan ibnubashir ha kaba wariyaya bal taase si uu la yeeleeli jiray weyo iyadoo dee barhna ay noo dambeeyaan barhna aan soo aragna bal intaa weeye marka abu axmed magaciisa waan sheegay abulcabaas ilmasarjasiyo kolley sheekana kitaabkiisana halkan gacanta kuma hayo sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisa waana kitaab aada u mufiida dee ha ballaadho ha farabato welina ma soo wada bixin oo imika inta dee ma uu jooga waa shan iyo soddon mujalad weli waxaan filaya ko iyo toban mujalad baa dambeeya maka kitaabka waa dhowr iyo afartankaasuu tegay weli intii dabcadii kale kolba dhowr mujalad baa la madbacaynaya dee sanado dhan baaba dabcadiisii baa qaatay oo sheekhu mar hore uu dhameeyo iminka tirmidi buu wadaa oo waraaquu dhawaan iisoo diray xajkii waxaa u lahaa mujaladkii saddexiyo tobnaad baan tirmidigii maraya kitaabka rubucii baaba ku dhow yahay ilaa kunka xadiis ee hore waa dhow dhawaaye lakiin waxba taa waxay malaa qoladu la heshiiyey ba ahayd ibn ljawzi markay muslimka dhameeyeen bay dabcada tirmidina bilaabayan isaguna saasuu dee noqon doonaa markuu sidaa yahay kunkii xadiisii hore sagaal saddex kun oo dambana ay dambeeyaan iyo ziyaado waa dhowr iyo afartan kaasun isaguna si wado walo cibaara uu isoo qare u lahaa kanaa kasii faa'iida badnaan iyo nasaa-i iyo sa hadduu taam noqdo iyo muslim bal waxaan leeyahay abulcabaas ilmasarji ayuu halkan wuxuu ku qabtay in uu yihi axmed ibnu moxamed baa la yidhaah taariikhdii wuxuu ka soo noqonayaa kitaabka alansaab ee samcaani waxaanu ka dhigtay waktigu dhintay inay saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatankii ay tahay haddii aan nidhi abu axmed iljuluudi saddex boqol iyo sideed iyo lixankii buu dhintay abulcabaasna toban sanadood buu ka geeri dambeeyey abulcabaasna isaga ka warinaya kolleyna waxaan u arkaa taasi khada weyn inay tahay ama qalad weyn ay too sheekhu malaa aanu halkaa aanu kaba fiirsan sababta waxa weeyaan abulcabaas ilmasarji hadduu saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatankii dhintay shayban ibnu faruqna laba boqol iyo dhowr iyo soddonkii uu dhinto sikaara taabiciin uu yahay cidna aanay udhexayn u kala warinayo labadooda bal matalan ay udhexayso dee boqol iyo ziyaado sano bal markaa waxa weya boqol iyo afartamiyo sanadood in ku dhow labadii dhimasho kolley wax suurtagala maaha ee bal waxaa dee u baahnaa ima waktimaan helayna halkuu kasoo naqlinayay in la eego dee meel buu tiri ansaab ansaabna waa kitaab dee macruuf oo laba haya ama bal markaa ansaab iyo la eego waayo ansaab isaga wax kaleba waa kitaab ansaabtuu dhigtaa lafdiga almasarjes buu dhiganaya wixii bal marka uu kasoo dheginayo nisbadaa lahaa buu meesha kusoo aroorinaya tarjamadoodii ee bal kolley waxaan leeyahay taas arrinku kolley taa maaha oo ninkan shaybaan kaba warinaya waa nin hore mutaqadimo abu axmed kaba horeeya un ninkana abu axmed waaba ka da-yaraa waana ka dambeeyeybe bal kolley waa khada ay meesha yar jire insha allahu tacaala waan dabdin doonaa waan yar tatabuci doonaa bidn illah haddii aan dee waxelo markaa waan idinku baraarujin doonaa insha allah xdثnي علي بن حجر سعدي qال xdثna هشhيم عن يuنس ومنصور وحmayd xا وxdثna أbو كامل الجحdري qال xdثna حماد بن زيد عن سماك بن عdية ويuنس بن عbayd وهiشام بن حسان في آkخرين معنaa wuxuu leeyahay imika mسلم xadيiثkii imika aan kasoo baxnay weeye waa ta aan leenahay xaسن البصري baa xadيiثka caبدالرحمaن ka wariyey dad aada u badanna way ka wariyeen oo culimadu magacyadooda ay tiriyaan oo badan oo dee imikaaba jamaaca ay nooguma sugan tahay xadiidku intan uu inoo tirinayaana bal markaa markii hore muxuu yihi hushaym ayaa xadiidka wuxuu ka warinayaa yunus ibnu cubayd weeye waa ninkii caalimka ahaa caabidka aynu hore usoo maray mansuurkuna mansuur ibnu lmuctamir maahe waa mansuur ibnu zaadaan ibnu xibaan baabay kitaabkiisa isaba magacu dhan iyo kuma sugan tahay xumaydkuna waa xumayd uawiil saddexdaa horta hayso haddana xamaad ibnu zayd dariiqiisa min simak ibnu cadiya la yidhaaho iyo yunus ibnu cubaydkii marka dhaweyd aan sheegaynay iyo hishaam ibnu xasaan alqurdusi o weliba fii aakhariina maca aakhariina kuwo kaloonu magacaabina wayla jiraan buu leeyahay simak ibnu cadiyana waa nin siqa ah weeye oo bal matalan kolleyna dee waxa weeyaan kitaabka halkan buu kuba sugan yahay lakiin xadiidku kol hadduu imaaro kusoo noqonayana uu kusoo noqon doonaa un bal marka haddana sanad kale uu soo kacay waxadaثana cubayd لlahi بn mucaadin qala xadaثana اlmuctamiru can abihi abi wa sulayman taymi وxdثna cqبة بن مكرم الcamiي qال xadثna سacيid بن cاamir عan سacيidi سacيidkan dambena waa in abi caruuba عan qataadta qataadة kulhm عan الxasn marka bal qataade halkan سulayman utaymi iyo qolooyinka هisham بن xasan yunus بن cubayd mansuur بن zadan xumayd طawiil intuba ayay ka wariyeen can اxasan weliba intaa maahe waa taa leeyahy nimada isagu soo xaafdidaa ilaa boqol iyo sideetaneed iyo gaarsiye kitaabka mar dambe hagaag xadiidka iyo duruqdoodaas iyo waxaa tatabucayo kitaab اlaxkam oo kitaabkaba qaybihiisa ugu dambeeya halkan kuma markaa aada uguma sii sharxo bal marka waxa weeyaan waa dadka fara badan isaga kaba wariyey e cabdiرaحman بn samura xasan اbصri wey النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحdيث markii horena dee xaسن البصri waxa inooga warinaya jrير iبن xازim taas baa inooga wariyey raggan badanna waa kan walaysa في xadيiثi معtamir عan أbيه dikr الإmaaraةi arrin buu mسلم inoogu baraarujinaya معtamir بن سulayman عan أbيhi سulayman عan الxaسن عan cabdiرaحman بn samura waxay ahayd un inta dhaarta وإida xلفta عalى yamiini farأyta غayrha lakiin inta imaaradu intaas lamay socon intaa imaaradu lamay soconoo kuma warine inta dhaarta ayuu isagu riwaayadda sulayman utaymi can xasan ay tahay baabu markaa kolle xadiidka macnihiisi umurihiisa waan ogaanay bidn اllahi tacala baabkaasna halkaasaan kuba dhaafaynaa baabu baabun yamiin اlxaalifi calaa nayati lmustaxlifi ruuxii dhaaranayay dhaartiisu waxa weya dhaartiisu ruuxan dhaarsanaya ay wax isku hayaan ee la ii dhaaro sida uu ujeedo ee uu ku dhaarsanaye uu isaga niyadiisu ay tahay ayuunbay dhaartiisuna noqonaysaa macnaha hadduu afka waxbuu ka leeyahy niyadiisuna wax kalu ujeedaa ma soconayso kol haddii xaqi meesha lagu leeyahay oo dhaar dee laasimtay ay tahay oo xuquuqdooda ay ku tacalluqayaan waa sida kan dhaarinaya uu ujeeday dhaartu noqonaya hadduu dhaardusmeeyo ama tawriye la yimaado ma soconayso oo waxa weeyaan taasun baa arrintu ay noqonaysaa haddii kale dee aatimkaasun buu noqon xadaثna yaحya بن yaحya وcmr الناqd qala yaحya aخbarana hushaym بن bashيr عan cabdالlahi بn abi صالح وqala cmr xadaثna hushaym بn bashيr qala aخbarana cabdالlahi بn abi صالح عan abi عan abi hurayrata horta bal sanadku inta kale waa garanaysaanbe cabdالlahi بn abi صالحan baa aabihii buu ka warinaya aabihiina waa abu صالح laakiin kitaabka waxaan soo arki jirnay سhayl بn abi صالح oo caawaba inoogaba sugan markaas iyo waxa weeye ama inoogaba sugnaa laakiin halkan maanta cabdالlahi بn abi صالح waa caawa inoogu horeysa caawana way u dambeysaa haddii alla yidhaaho waxaanan arki doonaa lafdiga dambe cabaad ibn abi صالح baan arki doonaa cabaad ibn abi صالح iyo cabdالlahi بn abi صالح waa isla mido waa nin keliya cabaadku waa laqab bay leeyihiin magac waa kan abu صالح baa dhalay waana nin adigu aan odhan karno xaafid layin xadiid buu ka cabira waa nin daciifo kasoo qaad dacfigiisu ictibaar ha galo san oo kale dee mutaabaco iyo waxyaala haba galo ee laakiin waxa weeye ama mutaabaco iyo shaahide bal ninkani kitaabka muslim halkan uu kaga sugan yahay abu da-uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja nasaa-i kitaabkiisa kuma sugna saddexdaa kitaabee sunantaana waa ku sugan yahay bukhaarina kuma sugna afartaa kitaabeed magacaabayna xadiidkan buu ku leeyahay wax kale ma aha dhammaan afartaa kitaabba waa usuusha xadiidkan buu ku leeyahy oo afartaa kitaab kuba sugan wuxuu yihi can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yamiinuka dhaartaadu calaamaakii korkii bay ahaatay yusadiquka uu kugu rumaynayo oo dee caleyhi isaga korkii saaxiibuka ninkan adiga dhaarta kaa dalbay ee saaxibkaaga ee waxay idin dhex mareen waxa uu kolbo kaaga rumaysanaya dhaartii iyo arrinkan uu isaga dee uu run intuu kaaga qaato uu dee taas wixiisii ama wuxuu kuu sheeganaya bal markaa uu noqonaya wuxuu kaba dee sabro oo ku sabro taasun bay ahaatay wuxuu isaga niyeysan yahay iyo siduu kuu dhaarsanaya wa qaala camrun yusadiquka bihi saaxibuk macnaha waxa weeyaan labada sheekhee muslim ayaa midna wuxuu yihi yusadiquka calayhi midna muxuu yihi yusadiquka bihi macnana wax weyn oo farqiga udhexeeya ma jirto ba-duna bimacnaa calaa way noqotaa calaaduna bimacnaa ba- way noqotaa si ibnu hishaamba dee soo naqliyo waxa weeyaan uu soo naqliyo labadooduba way noqdaan oo dee imanka ba-du bimacnaa calaa iyadoo ah iyo calaadoo bimacnaa ba- marka waa macno keliya un وxadثna abubkr بن abi shaybta qal xadثna yزيd بن haarun عan hushaymi عan cabad بn abi صالح عan abihi عan abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalayه wasalam alyamiinu dhaartu calaa niyati lmustaxrifi ka dhaarsanaya ruuxee dhaarta dalbaya siiyataadu waa dalabkii kan le ii dhaaro ruuxan waxa uu ujeedadiisu ay tahay niyadiisu tahay unbay dhaartuna ahaatay ruuxan xaq dee isagii meeshii uu xaq dhaartay haddii xaq dad kale ay kuba tacalluqaan oo laga dalba inuu ku dhaarto bal waxaan waxbaa loo sheegtay wuu dafiray dhaaraa la yidhi bayino kale lama hayo haddii uu afka waxa lahaadee laakiin si kaluu dhaartii u dhigtay niyadiisii wax kaluu niyeysan yahay tawriya ayuu laba imanayaa ma dhaar dusmayn oo kale iyada markaa taasi ma soconayso ee kan isaga le ii dhaaro waxaan ujeedadiisu ay tahay ubay dhaartani noqonaysaa taasi markaa ilahay agtiisa ma anfacayso tawriye iyo inuu wax kale ujeeda ma anfacayso kole dee xaqdad ay kuba tacalluqeen bal xadiisku taas weeye labadiisa duruq qolooyinka subaxdiina markaan dee kuba jirnay axaadiis qaacidadii alumuuru bimaqaasidihayo waa ti aan halkan bal markaa niyada markay soo wadeen istitnaa halkan oo kale niyadu inay ruuxa naawiga haddee niyadiisu noqoto waxaan suuradan ahayn ama ay kaba soo rebayaan kuba soo marnay subax dhaweyd bal markaa hortaba xadiidka horta tu inoo keenaya haddii meeshii dee dhaari waxay iska timaadaa ruuxu dee isagu marka horeba mutabarric oo iska bilowday dhaar ama wax iskaga dhaaranayo kii loo jeeday maaha ka hadduu isagu wax ku dhaaranayo oo dhaarta uu dhaaranayo dee uu si niyeysan yahay niyadiisii bay dhaartu noqon xataa lafdiga daahirkii cibaaradiisa hadday niyadiisu ka dawan tahay laakiin waa dhaartii xaqdad ay ku tacalluqeen cid muqaadibaaba dhaarinaya naaibkiisii baa dhaarinaya waatay shaaficiyada ku khaas yeelaan xadiidka ee culimada kale meye muhimku waa in xaq jiro uun meesha ruuxan dhaar waa lagu yeeshay yaani agtoodaba ahaanin ruuxii ay wax isku haysteen baa yidhi ii dhaaro qaadibo agtiisa ayaanu kaba dhaarin wuxuu leeyahy ii dhaarana dee hadduu markuu dhaarto banaankaasu ka marayaa wixii uu sheeganaya meeshuu ka baxaya xaq baa meeshii jira suuradaas oo kale bal sida shaaficiyada kuma khaas yeelayno ee waan caam yeelayna adigu markaasune kol haddii dhaartan xaq loogu leeyay haddii dhaar baatila oon xaq loogu lahayn la dhaarinayo niyadiisu way anfacaysaa dhaar uu iskaba dhaaranaya hadday tahayna niyadiisi way anfacaysaa ee dhaar xaqdad ay ku tacalluqeen hadduu yahay xaqna loogu leeyay inuu dhaarto markaa tawriyo uu waxaan cibaaradan uu isticmaalayo wax kale ula jeedo oo waxaan dadku ay ka fahmayaan ee aanay ahayn iyada ma soconaysa ilaahay agtiisa waa dadkan iyaga dhaarinaya ee la ii dhaaro waxaan ay ku qancayaan ayuunbay dhaarti ku xambaaran tahay ee kuma xambaarna siduu isagu udhigaya xagga niyadiisa iyo waxyaalahaas iyo tawriyadiisa markaa sheekuna wuxuu yihi cibaaradiisii bal haddaan soo qaado xadiisku wuxuu ku xambaaran yahay cala alxalifi biistixlaafi alqaadi qaadigii baa ruux dhaariyay ida daca rajulu calaa rajulin xaqa ruux baa ruux kale xaq u sheegtay qaadigii baa dee arrintii markuu bayinakii waayey ayuu yihi dhaaro uu dhaartay waxan uu qaadigu ujeedo waa waxaan lagu dhaarinayo waxaan ahaynna waa niyeysan yahay dhaartay waxay ku guntamaysaa sida qaadigu niyeysan yahay ama xaakimkiisa ama ciddan dhaarta kaba dalbaysa tawriyana ma anfacaysa taasi waa mujmacun caleyhi buu leeyahay xadiidkan iyo ijmaaca inoo faa'iideynaya laakiin haddii aan istixlaaf meeshii jirin waa dhaaru isagu iskaba bilowday ama dhaartan aan xaq loogu lahayn oo dee dhaar dulmiyo ay tahay iyada markaa niyadiisii tawriyadii way anfacaysaa bal marka ay kolley sheekhutu ka dhigayo qaadi agtii haddaanu kaba dhaaranayo dee aanay qaadi agtii ahayn ama naaibkiisii aanay ahayn tawriyadii inay anfacaysa laakiin waxaan leenahay xadiiskuna waa tukeenayo dee ayma kalena kuba fasiraan wixii haddii xaq isaga meeshii kayr uu ku xaqdad leeyahay ay dhaartiisan ku tacalluqayaan niyadiisiyo uu duway oo carabkiisa lafdigan uu leeyahay wuxuu ujeedaa ay kala duwan tahay waxba uma tarayso ma anfacayso dhaartu waa sida dadkan kale ay kaga rumaysanayaan waxaan uu ku dhaartayna ay ku qancayeen dhaartiisa ay uguba qancayaan wixii loo sheeganayana markaa ay noqonayso dee kol hadduu dhaartay inaan lagu yeelan taas ayuunbay noqonaysaa dhaartee laakiin wixii uu isagu dhaardusmaynaya ama niyo kale leeyahay iyada ma anfacayso bal kolley xadiidkuna waatuu inoo faa'iideynaya waa arrintaas laakiin dhaartii aan xaq loogu lahayn iyo dhaartii uu isagu iska bilowday iyo niyadiisi iyo tawriyadiisii way anfacaysaaba taas weeye oo wallahu subxana wa tacaala acla aclam